barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaysiyaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa sabti bisha februarina ay tahay afar sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan halkaan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhallinyarada barata saxaafadda qofka waxaa la tijaabiyaa marka uu ku dhex jiro bulshada uu wax la baranayo inta badan kolay barnaamijyada markaan ku jiray tababarada barnaamij igu adkaaday ma arag oo barnaamij kasta waan qaadan jiray laakiin anigu ahaan hamigayga waxaan jeclahay inaan qaato barnaamijyada laga soo sameeyo dadka bulshada laga soo sameeyo
sidoo kale dhinacii heesaha ayaan barnaamijka inta uu socdo ka marnayn
xubintii ciyaarahana waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkeena balse marka hore ku soo dhowaada warkii iyo caalamka garsoore heer federaal ah oo ku sugan gobolka washington ee waqooyi bari ee dalkan maraykanka ayaa si kumeel gaar ah waddanka oo dhan uga joojiyey amarkii uu madaxweyne donald trump uu uga mamnuucay inay maraykanka soo galaan qaxootiga iyo muwaadiniinta ka soo jeeda toddoba waddan oo ka mid ah dalalka islaamka garsoore james robert oo xaakim ka ah maxkamad ku taalla magaalada seattle ayaa xalay xugmiyey in gobolka washington iyo minnesota ay leeyihiin awoodo sharci ah oo ay ku radi karaan go-aanka madaxweyne trump maamulka gobolka washington ayaa toddobaadkii hore gudbiyey dacwad ka dhan ah amarka madaxweyne trump ee ka dhanka ahaa qaxootiga iyo muwaadiniinta kasoo jeeda toddoba waddan oo ka mid ah dalalka islaamka waxaa sidoo kale markiiba ku biiray gobolka minnesota oo isneh amarkaasi mid la mid ah u gudbiyey maxkamadda waaxda difaaca dhowridda xuduudaha maraykanka ayaa sheegtay in dadka haysta dalkugalka saxda ah hadda loo ogol yahay inay soo geli karaan maraykanka laakiin bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in waaxda cadaaladda ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo saari doonto go-aan sharci ah oo difaaci doona go-aanka madaxweyne donald trump
xogeyaha gaashandhigga maraykanka jim mats ayaa sheegay in aysan ku jirin degdeg sidaasi ay uga fikiraan inay ciidamo dheeraada u diraan bariga dhexe taasoo jawaab u noqon lahayd wuxuu ugu yeeray ficilada guracan ee iiraan ay ku dhaqaaqday balse waxa uu sheegay in washington iyo adduunka kale aysan indhaha iska tiri karin ficiladaasi iiraan hadalkaasi ayuu mats ka shanqareeriyey waddanka jabaan xilli uu joogay halkaas uu shir jaraid uu ku qabtay waxaana uu intaasi ku daray in iiraan ay tahay cidda ugu weyn dunida ee naas nuujisa argagixisnimada isagoo adduunka kalena ku sheegay inay daawanayaan waxauu matis tilmaamay in inkastoo maraykanka uu awood u hayo buu yidhi inuu ciidamo u diro bariga dhexe haddana uma malaynayo in ay tallaabadaasi lagama maarmaan hadda tahay ayuu xogeyaha gaashaandhigga maraykanka sheegay
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington kusoo dhawaada markaana dhegeystayaal barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno dhallinyarada barata saxaafadda iyo weliba waxyaabaha ay maanka ku hayaan xilliga ay dhammaystaan tababarka dhinaca saxaafadda waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaariyey wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf
dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a barnaamijka madasha dhallinyarada waxaan ku faaqidaynaa toddobaadkani jacaylka dhallinyarada ay u qabaan inay noqdaan weriye dhallinyaro badan ayaa bartay xirfadda wariyanimo haddaba qaar ka mid ah dhallinyaradaas ayaan kala sheekaystay waxa ay ku doorteen inay bartaan xirfaddaasi wariyanimo dhallinyaradan ayaa dhowaan ka baxay macadka sooyaal oo ku yaala magaalada boosaaso bismillahi raxmaan raxiim Eh, barnaamijka waa ku dhognahay Eh, barnaamijka v o e da aad iyo aad baan ugu dhowahay Eh, waxaan u hambalyeynayaa eh, v o e oo barnaamijkan maanta ii suurtagelisay inaan kala hadlo Eh, waxaan ahay eh, ardayda ka qalinjibisay eh, saxaafadda eh, oo ka dhigatay macadka soyaal Eh, waxaan ku doortay haddii aan ka hadlo himiladayda aan ku doortay eh, saxaafadda Eh, saxaafadda waxaan ku doortay eh, horta waxaan ogaaday inaan ahay eh, nin bulshada wax u gudbin kara eh, una sheegi kara xaqiiqada eh, jirta bulshada una kala saari kara eh, baadilka iyo xaqa marka waxaan ku doortay sidaa awgeed inaan barto eh, saxaafadda eh, marka waxaan ku doortay inaan ahay nin howlkara u gudbin kara barnaamijka eh, barnaamij kasta oo ka hadlaya eh, xaqiiqda bulshada sida barnaamijyada dhallinyarada inaan u gudbin karo eh, bulshada saasaan ku doortay eh, barnaamijkayga saxaafadeed ee aan ka bartay eh, macadka soyaal ee magaalada boosaaso xarunta gobolka bari Eh, asiyo waxaa barateen eh, saxaafad inaad wariye noqoto Eh, maxaa ku dooratay wariye inaad noqoto
waxaan ku doortay kadib markaan arkay baahi badan ay u qabta- u qabaan dadka soomaaliyeed wariyo taya leh isla markaana soo bartay cilmi keliya aan ku baraatikaal soo qaadan laakiin si cilmiyeysan usoo bartay markaan arkay ayaan waxaan go'aansaday inaan ku biiro mid ka mida macaahidda alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta waad ujeedaa waan ka qalan jibiyey waxaan rajaynayaa in aan ka howlgalo sida ugu dhaqsiyaha badan mid ka mida warbaahinada ka shaqeeya dunida maxaa is oran kardhaa haddii aad hadda ka mid noqoto eh, wariyaasha ka howlgala ee boosaaso oo kale idaacadaha iyo telefishinada Eh, maxaa barnaamijkee baa is oran kardhaa eh, waa ka soo bixi kardhaa inaad qabato
run ahaantii een, ardayga ama qofka waxaa la tijaabiyaa marka uu ku dhex jiro bulshada uu wax la baranayo inta badan kolay barnaamijyada markaan ku jiray tababarada barnaamij ugu adkaaday ma arag oo barnaamij kasta waan qaadan jiray laakiin anigu ahaan hamigayga waxaan jeclahay inaan qaato barnaamijyada een, ku- laga soo sameeyo dadka bulshada laga soo sameeyo tusaale bulsha een, tusaale een, barnaamijyada abaaraha oo kaleeto barnaamijyada een, socdaalka eh, wadankeenu maadaama wadan qurux badan yahay inaan bilicda wadankeena soo sawiro ayaan aad u jeclahay inaan waxyaabo badan oo horumar oo wadanku leeyahay oo wariyayaal badan ka qarsoon inaan anigu soo saaraan jeclahay magacayga waa sundas cabdishakuur weeyaan Eh, sundis waxaa ka mid tahay ardada ee ka qalin jebisay ee macadka sooyaal saxaafadda bartay Eh, goormaad kugu dhalatay inaad wariye noqoto Een, wax badan waa jeclaa soomaha laakiin macadkan baan haddeer ka bartay wax badan anigu saxafinimada waa jeclaa hobbigaygana waa ahayd inaan saxafiyad noqdo weliba saxafiyad madax bannaan baa jeclaa inaan noqdo marka Eh, waayahay saxaafadda inta badan eh, dadka qaar waxaa lagu tilmaamaa inay tahay wax dhib badan marka maxaa is oran kadhaa waa kaga bixi kadhaa caqabadahaas jira
dee in wacyigelin badan la sameeyo baa lagu bixi karaa oo dadkan dee laga dhaadhicay saxaafadda inaysan wax dhiba lahayn oo dee waa waxaa la dhihi karaa waa si wanaagsan haa hadda haddii lagu yidhaahdo barnaamij tabi ama war akhri qaab nacay aa u akhrin lahayd dee sidii loogu talagalay aan u akhrin lahaa soomahan iyo sida aan u soo bartaya saa u baratayna nolosha
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal iyo daawadayaal kusoo dhowaada war wixii dalka iyo daafaca caalamka naga soo gaaro idinla socodsiinaysa anigoo ah dayman
okay haye waayahay waxaa baratay eh, saxaafadda oo maxaa kugu kalifay marka inaad barato saxaafadda bismillaahi raxmaani raxiim magacayga walaalo waa hibaaq xasan nur bootaan oo ku magac dheer hibaaq laki waxaana igu kalifay inaan saxaafadda barto run ahaantii anigu boosto waxaa imaaday mar dhoweyto markaa imina waxaan arkay waxyaalo badan aan la astacajibay aan magaalooyin kale ku arkin runtii waxa fiican markaad wax aragtid inaad ku cimri qaatid marka halkan imaaday waxaan arkay dadka waayeelada ah oo naafada ah oo gurguuranaya suuqa magaalada boosaasood in aan run ahaantii saxaafad intaan u barto in aan meel uga soo baxo iyagana aan meel uga soo saaro walaalahayga tabaalaysan kuwa barakacayaasha ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya aan haysan cid wax u og codkoodana aan gaarsiin karin bulshada iyo dadka laga taba badan yahay goormay goormay kugu dhalatay marka inaad wariye noqoto maxaase ku jeclaatay run ahaantii waxay igu dhalatay bisha sideedaad markaas oo aan jeclaaday inaan saxafi noqdo mar aan soo xagaan noqday anigoo booso soo gaaray aan waxyaalo badan suuqa boosood kala kulmay
waxaa jira eh, markii hadda ah howlgashaan oo kale idaacadaha boosaaso ku yaala ama telefishinada sida gaarka loo leeyahay oo kale aad ka howlgashaan eh, haddii ay idiin suurta gasho eh, barnaamijyadee baa se oran kadhaa waa ka soo bixi kadhaa ama waa qaban kadhaa
waxyaalo badan baa walaala isleeyahay waa qaban kardhaan wadankana waa ka bedeli kardhaan siduu hadda ku sugan yahay maxaa ka mid a barnaamijka waxaa ka mid ah inaan horumarino ilmayaasha yaryarka ah oo barakacayaasha ah aan haysan hoy iyo waxbarasho ku filan
waxaa jira markii la shaqo la galayo ama lana rabo in la noqdo wariye waxaa jira qaabo badan oo loo shaqeeyo adigu qaabkee baa is oran kadhaa waa ku shaqayn kadhaa xilligan
runahaantii anigu waxaan aad u jeclahay weligayna jeclaa inaan u shaqeeyo t v marka idaacadaha soomaaliya oo afka soomaaliga ku hadlana idaacadda aan ugu jeclahay xaqiiqatan waa v o a markay noqoto warbaahin ayadaan jeclahay v o a laakiin t v weeye hamigaygu inaan t v ka shaqeeya ayaan aad u jeclahay sababtoo ah waxaan filayaa waan ka soo bixi karaa sida aan ogahay kartideedana waan leeyahay dulqaadkeeda iyo dadaalkeedana waan leeyahay
barnaamijkee baa is oran kadhaa barnaamijyada baa is oran kadhaa hadda waa ka soo bixi kadhaa haddii aad ka howlgasho telefishin oo kale
waxaan isdhihi karaa waxaan ka soo bixi kartaa barnaamijka adigu arrimaha bulshada baan aad u jeclahay inaan soo qaado sidoo kale waxaan jeclahay barnaamijka fankiy suugaanta aad baan u taageeraa barnaamijkaas laakiin aniga barnaamij ahaan waxaan jeclahay inaan inta safar u baxo kaleeto inaan barnaamijyo soo diyaariyo mar walba xaaladda dhabta ee bulshada ka dhex jirta inaan ogaadaan jeclahay hamigaygu waa kaas waan rajaynayaa in aan mustaqbalka dhow insha allah bulshada ugu dhaqsiyaha badan bulshada aan ugu shaqeeyo
waxyaabaha soo barateen maxaa naga taabsin kadhaa ama nala wadaagi kadhaa
waxaan soo baranay waxyaabo badan waxaan soo baranay saddex buug saddexdaa buug mid waxa weeye marka ugu horreysa waxa lagu barayaa dabcan saxaafaddu meelaha ay ka soo bilaabantay waxay ka soo asuusantay iyo waxyaabahaas oo dhan baa lagugu barayaa midka labaad waxaa lagugu barayaa labada bologram oo kale ah adib edition iyo benical studio midka saddexaad oo ugu dambeeya waxaa lagugu siinayaa talabixin guud ba dhammaan cilmigaa marka laisku dardaro waxaa ka soo baxaya saxafi dhammaystiran oo dhinac walba ka dhisan marka baraticalkii iyo laisku daro cilmigii sidaa darteed dhammaan saxafiyiinta waxaan dhihi karaa qalin jebisay oo aan ka mid ahay waa saxafiyiin dhinac walba ka dhammaystiran taye ahaan iyo tirsi ahaan intaba waa saxafiyiin dhinac walba ka dhammaystiran waxyaabahan baranana waxaas dhinahaasaa ka mid ah waa tahay waxaa kaloo jira marar badan wariyayaasha khatar noocyo kala duwan bay la kulmaan haddee goobo wariya aadayaan arrimo kale dhabar adeeg noocyaba u lahaan kadhaa marka hawshaasaa maantay baratay
aad baa u mahadsan tahay run ahaantii maalintan qoranayay saxaafad inaan barto baan kasoo taxadiray arrintaas in aan dabcan wax kasta oo bulshada anoo u shaqaynaya dhib oo igu yimaada inaan u adkaysto dulqaadkeedana waan leeyahay sababtoo ah qof walba bulshadeena wuxuu ku leeyahay aniga wariye ma rabo inaan noqdo sababtoo ah waxa waa laygu dilaya waa laygu dhaawacaya haddaan sidaa wada dhahna yaa dalka u shaqaynaya yaa dadka u shaqaynaya marka waa in la helaa jiil wax bartay oo taye leh oo tayaysan islamarkaana aaminsan tahay mushaar yaraad qaadato waa inaadan ku xisaabtamin laakiin aamintaa inaad dalkaaga dadkaaga u shaqaynayso warbaahintu waa awoodda afraad oo dunida lagu tilmaama laakiin tan koowaad ee dunida weeyaan anugu dhihi karaa sababtoo ah wax kasta oo dhacaya gurigeenaan kala wada soconaa saxafiyiintu waxay naga mudan yihiin xaqdhowr gaara iyo cise gaara saxafiyiintana aad baan u taageeraya saxafiyiinta soomaaliyeed waan wada jeclahay waan wada salaamayaa fursadan ay siisay v o a waxaan uga faa'iidaysanayaa in aan salaamo dhammaan warbaahinta iyo wariyaasha v o a gaar ahaan qof aan aad ugu daydo caashe cuud waxaan rajaynaya inaad iga gaarsiin doonto insha allah weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka madasha v o a mid ka mid ah barayaasha ardaydan saxaafadda macalin soo dhowow
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu awalan waxaan salaamayaa dhammaan dadka soomaaliyeed muuqaygii maqalkayga yaqaanba waa salaamayaa khaasatan waxaan salaamayaa bahda v o e da oo yuusuf maxamuud yuusuf oo ugu horeeyo iyo dhammaan inta kaleba waa salaamayaa waa dhowahay mar labaad yuusuf aad baad u maasan tahay runtii waxaa farxad ii ah inaan halkan inta imaado aan marti ku noqdo barnaamijka dhallinyarada v o e da aad baad noo mahadsan tahay
dhallinyaradan waxay isugu jireen wiilal iyo gabdho oo muddo ah barayseen barashada saxaafadda bal ka waran firfircoonida u leeyihiin inay ka mid noqdaan bahda saxaafadda soomaaliyeed
runtii waa su-aal aad u muhiima yuusufow waxaa weeye ardadan waxay isugu jiraan rag iyo dumar bay isugu jiraan prioritiga maanta waxaa iska leh oo aan oran karaa waxa weyneete ardada halkan ka baxday waxa ay bedeli karaan suxufiyiintii hore ama kuwii hore usoo shaqeeya ha ahaadaan ama kuwa hadda waxa weeye maxaan ku dhahatay warbaahinada cusub oo meelaha kusoo biiraya hadda kay doonto ayay ka shaqayn doonaan suxufiyiintan hadduu allah awoodi la idmo runtii saxaafaddu waa wax haybad leh waa wax mar walba mudnaan iyo maxaan ku dhahay ahmiyad gaara leh oo u baahan in dadku ay bartaan dadkuna ay fahmaan baa u baahan halkan waxaa hadda ka baxday konton iyo kuwa qof oo suxufiyiin ah oo ahmiyadda saxaafadda soo dhiganayay muddooyin badan helayayna tababaro badan iyo siminaaro badan helayay aad bay muhiim u tahay hadda sidii waxaa soo batay tviyadii localka ahaa baa soo batay idaacadihii localka ahaa baa soo batay marka aad iyo aad bay waxay maxaan ku dhahatay ahmiyad weyn ugu leedahay warbaahinada soo badanaya because of waxaa la helayaa dad ka shaqeeya baa la helayaa suxufiyiin ka shaqeysa baa la helayaa sidoo kale suxufiyiintu waxay rabaan suxufiyiintii hore wax bedela bay rabaan marka waxaa las oran karaa way soo baxeen dadkii bedeli lahaa suxufiyiintii hore magacaygu waa abdiweli wadani waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jabisay saxaafadda waxaan aad iyo aad u jeclahay oo aan weligii ku hamiin jiray inaan barto saxaafadda oo ah mahado aan aad u jeclahay runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan ka qalin jabiyo waxaan u hambalyeynayaa waalidiinteennii garabka nagu siiyey inaan baranno saxaafadda sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa una mahadcelinayaa macalimiintii halkan soo gaarsiiyey aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waa mahadsan tahay yuusuf adiga iyo tiimkaaga v o runtii saxaafadda muddo dheer baan ku haminayay inaan saxafi noqdo idaacadahan dhegeysan jiray wariyaal hore oo saxafiyiinta soomaalida caanka ah baan aad u dhegeysan jiray taariikhdooda iyo codkooda muddo dheer baan isku dayi jiray inaan ku daydo haddeertaana waxaan jeclahay inaan noqdo saxafi ummadda soomaaliyeed caanka ah oo dadkiisa iyo dalkiisa u shaqeeya aad iyo aad baanu ugu faraxsanahay inaan maanta hamigaygii qab ay ii rumowday oo halkan abaalmarinteydii laigu siiyey waa tahay saxaafadda baratay saxaafaddu waa shaqo kala duwan tahay kaameradii editarkii iyo sawir qaadayhii barnaamij soo saarihii war akhriyihii waa shaqo kala duwan shaqadeeba aad is oran kadha waa kasoo bixi kadhaa oo aad weligaa ku haminaysa runtii dhammaantood waana la baray waanan ku dadaalahayaa waana jeclahay waan aaminsanahay inaan dhammaantood ka soo bixi karo waxaan jeclahay barnaamijyada inaan noqdo ruux soo saara barnaamij soo saara ah barnaamijyada kala duwan waan isleeyahay waa dhammaantood kasoo bixi kadhaa isleeyahay waanan waana barta qaybta kaamirada editorka war akhriyahan yukaasarka dhammaantood waan barta waana ku saxaafadda waxaan rabaa inaan dadkayga dalkayga ugu adeega si xaqiiqa o daacada waxyaalaha igu kalifay inaan saxafi noqdo waxaa ka mid ah saxafigu waxaan jeclahay qof waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed jecel dalkiisa iyo dadkiisa waxaa ka dhacay inuu ogaado saxafiguna runtii waxaan aaminsanahay inuu ka mid yahay dadka ugu firfircoon inay wax ogaadaan sidaas darteed waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyada dulman bulshada usoo bandhigo xuquuqdooda usoo dhiciya kuwa dadka dulminahayana aan bannaanka soo dhigo oo xuquuqdooda dadka aan waxay u geysanhayaan aan bulshadu aysan arag aan soo bandhigo taas ayaa ka mid ah waxyaalaha igu kalifay inaan saxafino waxyaabaha barateen intaad ku guda jidheen ee barashada saxaafadda maxaa ka mid ah waxaan ka mid ah taariikhda saxaafadda ka mid ah waxaa ka mid ah nidaamka saxaafadda wanaagsan baa ka mid ah saxaafadda siay u shaqayso waxaa ka mid ah inuu saxafigu yahay saxaafaddu inay tahay waxa bulshada kicin kara dejin karana waxaana la baray inaan bulshadaiyo dadkayga aan ugu shaqeyno sida dantaiyo dalka dadka ku jiro fikir waxaan ka aaminsanahay wariyanimadu inay tahay qof aada u qiimo badan sumcad leh oo bulshadiisana ushaqeyn karo bahalkan layihahdo wanaag iyo xumaan siduu raba ugu shaqeyn kara guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aad ka dhegaysanayseen idaacadda v o a barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkani waxaan ku faaqidnay dhallinyaro baratay mihnada saxaafadda islamarkaana ka bartay macadka soo yaala magaalada boosaaso anigoo yuusuf ayaa barnaamijkeeda la socodsiinaya intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doono dhegeystayaal nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay waryahayga yuusuf ayukaasi ahaa barnaamijka madasha dhallinyarada nala socodsiinayey halka aad weli ka dhegaysanaysaan barnaamijyadaasi iyo qeybaha kala gedisan ee warbixinada waa v o a markana dhinacii ciyaaraha aynu u jallacno saaxiibkay nuur xasan nuur bukhaari oo dhinacayga fadhiya ayaan ka codsanaya inuu inoo dulmaro qodobadii wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha mahadsanid jamaal
maxamed hersi maxamed waxa uu ka midka yahay abwaanada gobolka sool qisooyin fara badan oo jacaylka iyo sheekooyin ku saabsan ayuu idaacadda v o a barnaamijka
dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta ee v o a haddii aan ku horeyno africa habeen dambe waxaa lasoo gebagabeyn doonaa koobka qaramada afrika ee sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka ee bisha lasoo dhaafay ilaa iyo bishan februariba ka socday dalkaasi gabon waxaana isku haleeli doonaa ciyaarta ugu dambeysa xulalka masar iyo xulka qaranka ee cameroon xulka masar oo lagu naanayso faraacinada waxa ay ka mid ahaayeen dalalkii loo saadaalinayay waxaana uu yahay xulkan xulka ugu hanashada badan koobka qaramada afrika iyaga oo horey ugu guuleystay toddoba jeer markii ugu dambeysay oo ay ku guuleysteen ama sanadihii ugu dambeeyey oo ay koobkan hanteen waxa ay ahaayeen sanadihii labada kun lixdii labada kun iyo sideedii iyo labada kun iyo tobankii hase yeeshee saddexdii jeer ee ugu dambeysay ma aysan usoo bixin tartankan waana sanadihii labada kun laba iyo tobankii labada kun saddex iyo tobankii iyo labada kun shan iyo tobankii xulka cameroon isagu waxa uu soo reebay xulka ghana oo ahaa xulkii loo saadaalinayay inuu qaado koobka sanadkan labadan xul ayaa markii ugu dambeysay oo ay finalka tartankan isaga hor yimaadeen ay ahayd sanadka labada kun iyo sideedii xulka cameroon ciyaaryahanada la yaqaano waxaa ka mid ah ciyaaryahanka qadka dhexe arnold dijom iyo ciyaaryahanka kale ee lagu magacaabo clinton nj labaduba waxay ka ciyaaraan dalkaasi ingiriiska masarna waxaa ugu firfircoon xidigaha kale ah ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda hal city ee dalka ingiriiska axmed al maxamedi iyo maxamed al nini oo arsenal u ciyaara sidoo kale ramadaan subxi oo u ciyaaro kooxda stoke ayaa ka mid ah iyo weeraryahanka kooxda roma maxamed saalax oo horey ugu soo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee chelsea dhinaca ingiriiska haddii aan eegno galabta iyo caawo ciyaaro xiise leh ayaa jiri doona ciyaarta ugu horreysa galabta waxay dhex mari doontaa kooxaha chelsea iyo arsenal tababaraha chelsea antoni conte ayaa ka fiirsanaya in uu soo geliyo ciyaarta ama uu ku bilaabo ciyaaryahanka garabka uga ciyaaro bedro kaasoo booskiisa ku lumiyey ciyaaryahan william ciyaartii ay chelsea la ciyaartay liverpool talaadadii lasoo dhaafay sidoo kale waxaa laga yaabaa conte in uu safo ciyaaryahan fabrigas hase yeeshee weli ma uusan soo saarin ciyaaryahanada tooska ah ee uu ku bilaabi doono arsenal ciyaaryahanada kale ah olivier girod iyo alex chamberlain ayaanan weli la hubin inay safan doonaan sababo la xiriira dhinaca caafimaadka dani welberg ayaa laga yaabaa inuu kusoo laabto ciyaartoyda kooxda arsenal kadib markii uu ka maqnaa isbuuci lasoo dhaafay sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo aron ramsey ayaa laga yaabaa inuu ka maqnaado kadib markii uu ka dhaawacmay canqowga saddex isbuuc ka hor ciyaaraha kalena kooxda kubadda cagta ee crystal palace ayaa caawa la ciyaari doonta sunderland bournemouth waxa ay marti u noqon doontaa kooxda everton hal city iyo liverpool ayaa is arki doona westham waxa ay booqan doontaa southampton watford iyo banley ayaa wada kulmi doona kooxda west bromwich albionna waxa ay garoonkeeda kula ciyaari doontaa stoke city dhinaca talyaanigana waxaa jiri doona kulamo hal kulan oo keliya laakiin ciyaaraha kale waxaay dhici doonaan habeen dambe waxaana ka mid ah ciyaarahaasi yuventus oo la ciyaari doonto inter milan waana ciyaarta ugu xiisaha badan toddobaadkan horyaalka talyaaniga ciyaaraha kale ee dhici doonana kooxuhu waxay isku arki doonaan sidan balermo ayaa la ballansan crotene lazio waxay la ciyaari doontaa bascara janawi iyo sasolo ayaa fowda isdiri doona a c milan waxay la ciyaari doontaa samdoria impoli iyo trino ayaa fowda isdiri doona udenes waxay booqan doontaa kieva verona halka atlanta ay la ballansan tahay kooxda kubadda cagta ee calary laliigaha sbainna caawa ayaa kulamo xiise leh ay dhici doonaan xalay ciyaar dhici lahayd ayaa la baajiyey waxaana ay dhex maraysay ama ay dhex mari lahayd real betis iyo deportivo la corona laakiin ciyaarta ugu soo horreysa galabta ayay dhici doontaa waxaana ay dhex mari doontaa malaga iyo esbanyol caawa barcelona ayaa gurigeeda kula ballansan kooxda atletic bilbao atletic madridna waxay martigelin doontaa leganes halka valencia iyo eibarna ay wada ballansan yihiin dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa naga inta
waa tahay nuur xasan nuur bukhaari aad buu umahadsan yahay dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa idaacaddeena duhurnimo waayeel iyo dhallinyaraba jacaylku waxa uu ka mid yahay arrimaha taabta nolosha bulshada waxaana in badan dadka u haleelo jacaylku ay curiyaan sugaan ay dareenkooda ku xabiraan wariyaha v o a laasxanood cabdikariin olol ayaa la kulmay mid ka mid ah hal abuurada jacaylka waxaanuu yidhi maxamed hersi maxamed waxa uu ka midka yahay abwaanada gobolka sool qisooyin fara badan oo jacaylka iyo sheekooyin ku saabsan ayuu idaacadda v o a barnaamijka dhallinyarada uu nooga warramay bismi illaahi raxmaan iraxiim waxa weeye suugaantu way noocyo badan tahay hadday qayrgabay buu noqdaa qaar hees buu noqdaa marka qiso ay la kulantay hees aan ka qaaday baan idiin tirinayaa heestaasi waa jacayl bay ku saabsantay heestaasi jacayl bay ku saabsan tahay heestaa magaceeda waxaa la yidhahaa dhoolgu bismi illaahi raxmaan raxiim iminkanu kusoo dhowaada dhoolgu
markaad ku luuqeynayso sida dhoolguyo tahay soo dhambaalay xadeedo dhirta soolka qaado isku dherir shaxaysimo u dhaadhacay nugaalo dhan kastaaba hilaaco fiintu ay dhawaaqdo dhaayuhu jeedaan dhibicduna dhammaystahay inta uu biya ha dhigay dhulka geelu taaqiyo dhoodi ay ku dhacayaan dharaartiina hawdiyo sii dhex maraya ciido dhulsankii dhammaystiray ayaad iga dhigantee sidaad iigu dheertaa dhimbilaha jacaylkuna u dhibaan naftaydu had baan u dhididaa hallama dhowr bilood baan sida waalidkii dhalay ka dhursugaya inantoo dhinaceeda taagnaa adaka ama dhagaxbaa culusa ama dhoobaa ma dhiraan la jarinu dhulka lagu adkeeyaa mise waa dhigiyo udub meel laygu dhaabo aniga iska dhoohan dumar layga dhigayba ku dhabaradayge haddaan iilka lay dhigin kolba waan dhimanayaa hadheeliin hadhicin baan dhaanta kuugu tumayaa marka heestaas waxaad hees cajiiba oo dee aad gabadh ku ammaanayso waxaa jirta kuwo badan oo aad ka hadashay oo jacaylo sidaas oo kale ah maxaa ka mid ah waan cirir yani heesta waxaa igu la yaab badnaa gabadha aan u jawaabi kari waayey aan ku idhi aan ku guursado markii aan doonaya inay la hadasho afarta kelmadood oo heesta ay igu jawaabtay aan ka jawaabi kari waayey waxay tidhi ninkii noloshiisa nacay naftiisuna yaaban tahay hadday naagaha kulmaan miyuu niyoon karaa haddaad nololyii fisheen naf iyo naasaba ka tegey jacaylkuna igu negaa mana nuuxnuuxsan karo naftiisa ninkii hagraaday naruura ninkii ka sugay nagaadi ka doonayaa awalbuuna casahaa nafsigu waystaba socdaa nafsigu waystaba socdaa anuu aan ku nuglaan naskaygaan dhowrayaa marka waxaad ugu jawaabta ma weydeen mise hees kalaad adigu u qaaday oo jacayla heestaa waxaan kaga jawaabo weli ma hayo waa igu taagan tahay heestaa jawaabteedu heestii aad qaaday ee dhool guyaad hees baa jirta caan oo deegaanada caanka adigu aad qaaday oo rabtay inaad laxankeeda dhiibto bal midhaheeda qaar naga maqashay heesaha kan waxay ku jiraan riwaayad bay ku jiraan alifan riwaayaduna dee lama rabo in la kala bargooyo marka iyadoo duuban waxaa jirta hees aan gaara oo iyadu hees ka jawaabaysa hore u baxday heestaasi waxa weeye fadhiisinkeeda hal kelmad baa iga dhiman laakiin fayskeedaan in yar idinka maqashiinaya wuxuu ku yidhi laba yaabaq dhexdood ta dhex yuubane ama yaman u dhoof ama yaaca raac ama yuuqa odhan aan wada yeelane mar haddaan yal iyo cidi yuurku odhan aad yalaxsi tahay wax kugu yaac yidhi waan yaabane gabadhi maxay tidhi markaa jacaylka kugu yam yidhi hurdadii yaarkaaga xidhay naftaadii yagamsaday yaroo waa yeelkadaa markaad yeedhaan naxaa yalaalogoyigu kacdaa yubigaagaa nibce mar dambe yurubey ha igu odhan waa tahay dhegaystayaal halabuurkaasi halabuurahaasi wuxuu uu ahaa mid ka mid ah ee halabuurada laascanood ku dhaqan waryahayga laascanood cabdikariin olol ayuuna la hadlayay dhegaystayaal markan dhinacii heesaha jamasho iyo leyla cabdulaahi ayaan kusoo gebgabaynaynaa idaacaddii duhurnimo nuur iyo jamaal waxay idin leeyihiin nabadgelyo
kala jeexa idiyo أنا الروح أنا الروح